أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في طوفان مجرى bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhagaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a diyaaradaha dagaalka ee dowladda saliibiyadda maraykanka oo duqaymo ku beegsaday shirkaddii korontada deegaanka kuunyo barrow iyo dad shacaba waxaad barnaamijka caawa ku maqli doontaan waxgaradka iyo bulshada ku dhaqan magaaladaasi oo si adag uga hadlay duqayntaasi dad caraysan oo koonfur afrikaan ah oo weerar ku burburiyey gaadiid ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed sidoo kalena biliqaystay hantidii ay lahaayeen soomaalida ku dhaqan dalkaasi dowladaha itoobiya iyo imaaraadka oo kulmay xilli ciraha hargeysana uu qabtay kulan deg dega ku dhowaad shan iyo toban qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil baabuur oo ka dhacay dalka kenya ganacsado soomaaliyeed oo dhowaan laga afduubtay magaalada nairobi oo dib loo helay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan barnaamijka waxaa igala qaybgalaya walaalka nuur cali warsame abuushayba anigana halkan ayaan idinkala socodsiinayaa xarumaha alandalus ee wilayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya diyaaradaha dagaalka ee dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa maanta duqeeyey shirkadii korontada ee deegaanka kuunyo barrow iyo dad shacaba barakowdii duhurnimo ee maanta diyaaradaha dagaalka ee saliibiyiinta maraykanka ayaa duqeymo ka geystay deegaanka kuunyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose iyagoo beegsaday shirkadii korontada shirkadan oo lagu magacaabo kunyo electric company ayaa korontada siinaysay kumanaan qoys oo ku dhaqan magaalada iyo nawaaxigeeda duqayntaasi waxaa ku shahiiday hal qof saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxaa ku burburay motoorkii korontada iyo dhismihii xarunta qofka shahiiday ayaa ahaa nin shacab ah oo ka shaqaynayay shirkadda keko halka saddexda dhaawacantay laba ka mid ah ay sidoo kale ka mid ahaayeen shaqaalaha shirkadda midka kalena waa nin harqaanli ah oo magaalada ka shaqaysta bulshada magaalada ayaa aada ula yaabay sababta ay saliibiyiinta maraykanku u duqeeyeen shirkadii korontada ee keko saliibiyiinta maraykanku waxay sidoo kale dhowaan duqeeyeen warshad soo saarta biyaha nadiifka ah oo ku taalay degmada saakow arrinkaas ayaa loo arkaa curyaamin dhaqaale oo ay maraykanku ku sameynayaan shacabka soomaaliyeed xilli ay waddanka ka jirto dhibaatooyin abaara ah haddaba duqeymihii maanta ka dhacay deegaanka kuunya barow ee lagu beegsaday shirkadda korontada iyo dadka shacabka ah waxaa si adag uga hadlay bulshada ku dhaqan magaalada iyo waxgaradkeeda ugu horeyn codadka aad dhegaysan doontaan waa bulshada ku dhaqan magaalada kuunya barow eeda eed baa uku xun maantan oo gaalada walasanay ka beegsato oo duliyaasha ahan waa keed la ijalay korontadii oo laka ganacsadada hadhow may dhahan raban wax shabaab doqeen shabaab mid doqeen shacab ukuan walkal iyo beegsadaya ma jira dulyaalow mar horba ilaahay aayadda qur'aanka sheegay marka hadda dadkii oo hadda oo jabaasiistii oo walaan hooshan fuliitana insha allah ilaahay idinkay salqobaday male daqaysaa ma inaad oo una nii baabi'iyano unqobateen lanii saaro meeshan ka ganacsadana barafkii iyo jalaatada iyo wax maantana taa wal cabitaan laka shiidid lawaay xaafido shabaab ma lahan ma isdhahayna iyo shabaab meesha joogta waa la ogyahay la isaayaad shabaab kasma oo xamar waatay agarayd salmoodaa inta lakoya kuwinbarow waa la kiridaa dhugdhug meesha oo korontada iyo wala shaqaysala waa la kiridaa shabaab ay moogiqow shabaab madhuumaday xamar dhati joogto oo meel kasta joogto meeshas laba sa hal sac meelo soconaya way ka joogtaa xamar intaasaa fariin ugu dir laha gaalada oo ku sheekaysanayo mar walbo haddee hataa xaye oo meel xoolo hadda waakana kawaanka erigi oo laqal laha hataa way beegsada maanta berin hadda waxay ku sheekaysanayaan shabaab baa duqeyne saan waaye inta waaye wallaahi maanta wallaahi bilaahi shuxuurtayna aad baa u kacda diyaaraddan saliin beeqsat maaantan xilli salaada ka jira inoo salaadii ka jirta salaada noo wareerta marka shabaab beeqsana dhahaayan meel oo ere hergelaay meel erekorontada islaam ummatuna maxamed dhan ku shaqaysahay marka may dhahayna iyohun uu shabaab beeqsano shabaab ma beeqsano nin shacab ah beeqsahan oo masaakiin oo eriley ah oo meelahan er isku daacsahaaya aran inka dhimiy waaqbaqta ka yaal marka ilaahay anoo qabad kuwan gaalada masiibo alla kirhid wali iswalaanasni beeqsahaayo wali ilshaqeeyaayo ilaahay dhulgariid akirhid alaas ka xawaaraayo ilaahay may ku tuugaayana ilaahay noo qabado ilaahay noo qabado ummadka islaan nafta isheen lama hakadid unoo ka jirin tid saddexaad intii un adeernba eleentaan haw salaadi taan dhan waswaas jesh haa dulmi waayo dulmi cad banaan cad banaan cad dadka haysadan hamiin iyo maalin shacabka maayo walaa leentaan haw haw haw marki wareegaayt iyo mar walnii karidaayt ilaahay may ku tuugayna ina ilaahay noo qabado ilaahay masiibo karid walaagii xagaay iyo walaagii sinii kawaysanaayba ina ilaahay noo qabado ilaahay ku tuugayna insha allah إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى مهد أسكله عليه ددنا والمسلمين حد بوس كان أجو مكان أجو مطورك بلشد كوين برو قوب كان عسو نل كان مسلمين تان كان نولن شباب موجود أنت مطور كان مسلمين تاس كان نولن من طوكيو كافتيزنا إيدن مدقن إيدن هو بكي ودائم موجود قردر iyo fulaynimo inay ka duqay marka marka soob ilaahay subxaana watacaala may dhahay maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli alkitaabi wala almushrikiina an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum intaas besni ka haysdeen ma jeelan haytoob ilaahay subxana watacaala dhahay angooy gaalow ma jeelan kuwe min ahli alkitaab yuhuud nisaara ilaahay subxana watacaala sheegay walmushrikiin ngooy qabuurta caabudaay mushrikiinta ma jeelan أن ينزل عليكم من خير من ربكم خير الناس أسكيك الدقي مجالا إلى سبحانه وتعالى أنه مان ضد مسلمين أن والتوحيد وهايسن مطور كوين بروكيال للدقي إيدي مدقن الشباب مدقن ما يتكلم ما ينفضاين ما ينيك هايسن إلهي سبحانه وتعالى مداه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد والكلمة نوكا أرساين عيلك إيو هاي ميو ilaahay subxaana wa tacaala rumayn towxiidkay qaaden intaas bisni ka haysan wamaa naqamuu minhum ilaa an yu'minuu billaahi alcasiiz alxamiid walaahi mutoor ahay idinka burburi hataa aranka aranka naftarkay ka dhimi aran isku dhawo dad masaakiin ah oo isku shegaysidan qofka dhimi qofkan ka dhimid qof masaakiinu isku shekaysa jid qofkii oo lama- qofkii ka dhamid ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay naxariis qabrka ilaahay a waasici ninka ka dhaha abshir lamid qofoodin ilaahay subxaana wa tacaala dhaawic ilaahay isku deyrsi ilaahay caafi ilaahay a u bogsi marka muslimiinay guud ahaan muslimiinta soomaal joogta magaca muslim islaanimaas nini ka haysa ilaahay meni ka magacaabo huwa samaakum almuslimiin ilaahay subxaana wa taala hadaa dhahay islaanimaas iyo tawxiidkaas un qaadal nii ka haysada walkal nii ka haysada ma jirto inta motoorkan la burburi iidinba deqina al ogaada muslimiinta meel kasta joogan ma sheegayoy ilaahay subxaana wa tacaala al iska dhiib ilaahay subxaana wa tacaala ga- mana al isgarab qabsada islaanima linii ka haysada tawxiidka linii ka haysada haa waddanka maraykan ma seen waree- maraykan waddankay ma weeran yaa shiid hata ma kirin walaal nii ka haysa inaan qofka dareeno haa maati la baabi'iyaay hool la baabi'iyaay wa la dhaafaayo mal marka qofkii isdhahay al-shabaab la alaaliyaay qofkaas qof hunduraayo hundurmo isku ka qofkii fadhi fadha isku ka mana al ogaada islaanimadaas iyo tawxiidkaas iimaankaas la iska haysida haadaa wabilahi towfiiq korontada waxaa loo beegsaday maarata dadka masaakiinta ee shicibka ee maarata guryaha habeenkii ee maarata ku ifsanaya ee moobilada ku dabaysanaya ay ay ka damiyaan wax kale hadday ummadan lahaa hadday shabaab rabaan shabaab way yaqaanaa meesha joogaan korontadaas dadka masaakiinta amba sh- ee dee shicibka way adeegaysay ahayd weligoodna way way adeegsadaan sidii maanta mataloo kale ay u- u gubeen oo kale meeshii saakow ee bah- bahashii biyaha sifeynaysay marka waxaan ku leeyahay waa cadow cadowna waxaan ku uri adiga waxba kuu kala reebi maayo say falastiin u galan waad ogeed adi asxaan adna kuu samayn maayaan dagaal militari meesha askarada meesha ma joogto ciidan ma joogo militari maaha saraakiil ma aha maxaa jooga meeshaan waa dadka masaakiinta korontadii u shaqaynaysa shicibka waxaa jooga dad shi- rag shicib oo masaakiin oo ka shaqaynaya wallaahi waan waxaan dareennay cadownimada ay noo qabaan oo wuxuu dadka muslimiinta meel kastoo jooga isugu mid ay u tahay mid al-shabaab iyo mid shicib toona ayna u kala socnayn oo dan ayna kalahayn laakiin koronto waxaan u dilinaysaa shicibka maaha fariinteeda ugu dambaysa waxa weeye dadka muslimiinta caalamka jooga waxaan u sheekaynayaa oon leeyahay soomaaliya waxa ka socdaa waa cadotinimo oo hana waxaan u sheegay inay ogaadaan korontadii noo shaqaynaysay ee guriga noo iftiiminaysay ee carruuru wax noogu akhrisanayeen oo qur-aanka aan ku akhrisanaynay madaariista wax casharada aan ku baranaynay moobilada aan ku da- ka dabaysanaynay ayaa maanta naga gubtay dowladda maraykanku maraykanku sidiisa bannaanba xaquuqdu ilaaliya waa asaga tiisa bes gaaladan way nacdaa wayna dhibeen annaga in badanay wax naga duqeeyeen in badanay na dhammeeyeen in badanay dulna dulmiyeen dad shacab ahaana nahay dad shacab ha iska lahay shabaab ma lahayn shabaabna maysan raadsanaynin annaga muslimiinta ama dadka shacabka meelaha joogayay raadsanayeen korontada wax kasta inoo haysa aftiin wax walbo wax isgaarsiin wax walbo waxbarasho in walba inoo haysa cadowtumale loo beegsaday marka si ila- si ayaga rabaan ilaahay ma ka dhiga doona insha allah magacaygu waa suheyb waxaa maanta aan goobjoog ahaa dhacdo ka dhacday magaalada kumibarow waxaana soo noqotay laba jeer waxaana dumiyeen matoorada meesha ku yaalay mar ay saa ku beegsadeen waxay dhaheen waxaan duminay maray dumiyeen waxay ahayd een, shirkadda biyaha waxayna beegsadeen meel oo biyaha lagu sifey jiray marka soo markaas u dhahay waxaan beegsanay meel hubka lagu kaydiyo fulaynimo waa waxaa laga soo cararay furmaha anigu waxaan u jeedaa dowladda maraykanku si aan kala sooc lahayn inay ummadda soomaaliyeed u laynayso waxaa u daliila maanta waxay duqeeyeen warshaddii korontada oo shirkad madax bannaan iska lahayd saas darteed waxaynu odhan karaa ummadda soomaaliyeed dhammaanteedba waa la laynayaa sidoo kale waxaa duqeymihii maanta ay saliibiyiinta maraykanku ka geysteen magaalada kuunyabarow ee ay ku beegsadeen shirkaddii korontada ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka magaaladaasi kolley maalintan maalin talaada ete taariikhdan bisha shawaal tumar ilam ete gaala amerikaan oo shirkaddan korontooda keeko kunburow ku yaalaay maalintan gaalaa duqeeyan shirkid ganacsi eto wal siyaasad iyo shabaabna shuqul aki lahayno markii iku horreeyeyto hadda oo wal oo shacib lay duqeeyaytani ma ahayn kunburow dhowr marba dad badan oo reerka deegaanka ay noo ku dilin amerikaan dad badanoo hadda aqoonman ayaan jiran waa la diintay in laki dilay american una soo hin ma'ana america unay hoolaakaan ma isdiiraay america una soodin hadlanoo la wadaagay la dhahay soodin beedan ma jirta walaahi una reerka si goon ah unoo beegsadayn ka alaalayayn una makasayn shirkada ganacsi hooga meesha ayaalan dad masaakiin hoolaagay lay ahaadan oo mar kastoon suubiyaayeen deegaanka ay deegaankuma ayna suubiyaayeen laakiin qaas ahaan un beesha reer tun amal wal gooni nagad nagay amerika walani kahaay marka insha allahu raxmaan beesha meel walba joogta arrintaasoo hadii il dareenayn ogaata mar kastub ama mar kastub wal ridin kuñu baru markaas wal kiridayn sababahaan kiridayn un ma islaanlami qaadatan kumadata marka kulley insha allahu raxmaan shirkadii daruur yaa ku iku dambooyaayta kiduqeeyan saakow mar kasten hoola masaakiintan ganacsata ama meel kasta yaashan raal iduqeeyahay marka qaas kastan deegaankanay dhacdooyin badan oo xanuun badan oo kiriday maalintan tab mal uku daranayn wal unku golabsan ilaahay abuuran ma jira mar kasta hadaanay duqeeyahay dhalo oo labaatan bir umul ku jira noo dili dad masaakiin ay kale noo dili dad macallimiin ay noo dili dad ganacsata ayoo laka saahiday kuusoo haaji ilaahasha hadoota u aqbalo noo dili usu yahantoota iskilbaabi'i baabuurka isu iskilbaabi'i marka hee ameerikoy may su-aashee jawaabtate may etu marka haddii ilaahay naamdhe dad ku jawaaban en meel kastoo beesha deganta ama dad muslimiin ay deganeen ameerika meel kastoo ku ogareen kii baabuurka dardarsiyaay kii shaqalka duraay kii sun siyaay inaan noo ka aaran mar kastub noona hiyaay mar kastub nii dilaay mar kastub nii dhibaateeyaay marka haddii ilaahay naamdhe dad muslimiin anoo deegaanka kinool aan degan meel uu ku bahayn kaleet uu ka saaynin ma jira markaasna sanika nagnagay eed sanika nagnagay insha allahu raxmaan haddii ilaahay naamdhe inaa ilaahay noo qabado usanan meel kastoo meel kastoo ameerika joogo in ilaahay ka jibiyo insha allahu raxmaan hidaaha ilaahay ku tuuga inaan meel kasta ameerika ilaahay ka jibiyo una ilaahay nika amaansa insha allahu raxmaan deegaankii uun degano markasta nikadaa nika dhibaataya niku gumaadaay ameerika dawaa shirkadii keeka korontooda kuuñu baruu ka yaalahayd waa waatad maanta hidi weeri oo walaan ka baabay agaraaytan oo inta hanta ay ka rafaaday jare wal oo sadab ay ka gudidaayna ma jira maalintan wal siyaasi shuqulan mikilad markasta hid amala ni walay kuima wal un hanta uma guunaani ato ama un wal niitaraatla markas kuumay noo ka afay ama masaakiintan ama ganacsigaan ama macalinkakaan ama madarasadaan ama isbitaalkan wal ahan meel kale mana dhowaa fidiitay masha allah raxmaan jawaabta taanin kulley isagare insha allahu raxmaan walaalayaal meeshaan maanta insha allahu tacaala waxaa ka dhacay masiibo mataqaanaa alxamdulilah ilaahay baa noo gartaa leenaha masiibadaas waxaan wax alla soo agmaray naguma dhicin waxaa cajiiba gaaladu waxay sheegtaan inay mataqaanaa ciidan raadsanayaan iyo madax mataqaanaa mujaahidiin ay raadsanayaan al-shabaab ay raadsanayaan inay maanta mataqaanaa ay ku safaadaan arrimihii mataqaanaa bulshada sida korontada isbitaallada dugsiyada iskuulaadka ceelasha biyaha xoolaha inay ku safaadaan waa wax mataqaanaa insha allahu tacaalaa kow ninkii aaminsanaya al-shabaab raadsanaysow gaalo waa taas matoorkii korontada ee shacabku lahaay oo magaalo dhan loo daarayey ayay maanta intay dan kale waayeen ku xanaaqeen baabi'iyeen nin carra kugu xaari caloolxumadiisuu ku tusay waxa kaama dhimin waxaan leenahay marka shacabka soomaaliyeed soomaaliya nuucaa doonta ahow dareen oo ogow gaala waxay doonaysaa inay tahay dalkaaga oo baaba ah kadib markay adiga ku baabi'iso gaala dalkaaga ma qaadan karto adoo nool oo xayi ah oo soo taagan gaalo waxay dalkaaga ku qaadan kartaa adoo lagu baaba'asho hantidaadoo la baaba'asho diintaadoo la baaba'asho noloshaadoo la baaba'asho ayaa nooc kastoo lagu dili kara ayaana lagu dilayaa gabar kastoo soomaaliyeeday qof kastoo caqli lahow qof kastoo diin leh qof kastoo garasho leh qof kastoo wadineed leh qof kastoo damiir soomaalinimo ku jirow fiirso motoorkii korontada siinayey magaalada sida yeela nimankaasi fiirso nimankaasi ma waxay kuu samayn dhiil caana miyay kuu sii dayn ninka matoor koronto damiyey oo gantaalo qaaligii ku garaacay ma waxay ku dhiil caana miyay kuu daynayaan loor galley miyay kuu daynayaan waxar baabuur kuu saar miyay kuu daynayaan kili kuu socda miyay kuu daynayaan waa aragteenoo waad la socotaan in mataqaanaa webi shabeelle xabashidu xiratay kan kalena ay u hoolhoolanayso waxaan leenahay soomaaliyey haddaa wax isku fallahedeen yaa wuxuu yidhi haddii wax laguu sheegi lahan kuu sheegay haddii lagu dili lahan ku dili maayo soomaaliyey ulleed wax leedku fahamsiin maaye dad caqli lahood bilow'aadmayaatiin wax dareema oo wax garta haddii kale tanaa u wada joogaysaan walaalayaal allaha subxaanahu wa tacaala wuxuu naga dhigay dad muslimiin ah waxaan hadda ku noolnahay deegaan weynaha kuuyi barrow dhib ayaa ka dhacay dad oo yacnii muslimiina meel ay leeyiin oo shacab ah matoorkii oo magaalada loo shidi jiray ayaa macnaha maanta la duqeeyey waxaanu duqeeyey niman gaalo ah sababtoo annagoo gaalo waddankoodana ma tegin mana joogno sidaas darteeda maantana waxaa waay dhib weyn ay noo geysteen dhibkaasna aadaan ugu xunnahay haddaan nahay dadka ku nool ama deegaan weynaha kuuyi barow dhibaatada maanta nagu dhacday aad iyo aadaan uga xunnahay maxaa yeele meeshaan aa u jeedid meel shacab iska leh oo dad muslimiin iska leh oo matoor uu ahaa magaalada dhan bilicdeedu noo ahaa way nagu soo duuleen si xaqdare ay noogu soo duuleen marka insha allah dhibkaasaa nagu dhacay alxamdulilah maantana nabad iyo amni iyo istiqraaraan haysanaa ilaahigeenna siina waxaa waaye waa noo jeedaa amnigaan istiqraarka un baanu lagu haystaa islaamnimadeedaanu lagu haystaa cid aan ka baqnana ma laha habeenkiina aan soconnaa guryahaynaan aadnaa cid intaa ka timaada intaa u socda cidna dhehaysana male annaga intaas keliyaanu lagu haystaa matooradaana waxaa waaye dad muslimiinana iska leh oo shacab ee masaakiin ah marka sidaas darteed waanu lagu gardarooday insha allah sidaas ayaa maanta dhacday aadaan uga xunnahay haddaan nahay dadka ku nool gobolka shabeellada hoose ama deegaan weynaha kuuyi barow aadaan ficilkaas maanta lagu sameey aadaan uga xunnahay aad iyo aadaan uga xunnahay walaalaheenna waxaan leenahay ilaahay dhaawacood ha bogsiyaan leenahay marka insha allah wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan taagannahay sidaad arkaysaan goobtii ee ay ka dhacday duqayntii cadawtooyda ahayd ee maraykanka ay u geysteen goobtii laga shidayay korontada deegaanka kuwinbarow goobtaas oo ahayd goob oo bulshada rajadka ah ay iska lahaayeen oona laga shido korontadaasi ee deegaanka lagu shido oo noloshooda ay ku xirnayd waxaa duqayn cadowtooy ah ka geystay diyaaradaha saliibiyada maraykanka ayaa duqayn ka geystay intaasoo dhan waxay ku tusaysaa gaalada cadaawadeedii waa meel goob oo ganacsi ah oo bulshadaasi ay loogu adeegayay oo ay ku shaqaysanaayeen waa goobtaan hadda aan taagannahay oo aad arkaysiin oo burburka ka muuqdo oo matooridii iyo agabkii yaal oo dhan oo ay burburiyeen waaye waxaan leenahay dadka muslimiinta ah oo halkan dhibaatadan ay gaartay ilaahay beddel khayr qaba ha siiyo waxaad arkaysaan cadaawadda gaalada oo ay u hayso dadka muslimiinta ah muslimiinta waxaan leeyahay buraaruga waxaad arkaysiin goobihii oo ganacsiga in la burburinaayo oo goobtii hadda halkan oo korontada laga shidaayo waaye hore waxay u burburiyeen goobo oo lagu cabitaan maxay ahayd biyaha goobo kale hore sidaan oo kale oo korontada laga shiday u burburiyeen gaalada marka cadaawadeeda laa ya'luunakum khabaalan wadduu maa canidtum qad badat albagdaa'u min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar gaalo marka waxay idin yaraysanayso oo fasaad ah iyo dhibkiinay jeceshahay gaalo muslimiinta marka saas ay u dhibaataynaysaa waa sida aad arkaysiin oo dhibaatada bulshada waxyaabihii noloshoodii ayba u ongoleen qof muslim ah biyo inuu ka kabado ayna u ongoleen inuu ku noolaada ayna u ongoleen marka waxaan leenahay muslimiinta caamatan waa tacsiyeynaa dhibaatada halkan ee ka dhacday annagoo ah nuqabada gobolka shabeellada hoose naqiib ka tirsan nuqabada gaar ahaan naqiibka beesha reer diimaal waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah dhibaatada gaartay waan u tacsiyeynaa raggii shaqaalaha ahaa ee meesha ku baxay eheladooda waxaan leeyahay sabar iyo iimaan ilaahay ha idinka siiyo walaalahaas meesha ku baxay ilaahay sabar iyo iimaan allah idinka siiyo waa shubhadda waan leenahay gaalo gacantooda ay ku baxeen marka sidaas waa shawhad ay ku yihiin biidni illaahi tacaala ilaahay bedel iimaan iyo sabar allah idinka siiyo agabkaas la idinka burburiyeen ilaahay bedelkiisa allah idin siiyo saas ayaan leenahay mid ka mid ah ehelka dhinka shacabka ah ee duqaynta lagu dilay ayaa dhankiisa si adag uga hadlay duqaynta ay saliibiyiinta maraykanku ku beegsadeen shirkadda korontada iyo dadka shacabka ee magaalada kuuyabarow bismillaahi raxmaan raxiim magaay may dhahreey nabadoon abduu ali isaaq cusmaan waxaan ku unta ka sheegiday abshir mada iyo aan la caliyal are haddana alxamdulilah gaaladii oo kufaartahaytiya geega weerar gantaalka riddi shahidii langmay haay shabaha iska shaqaysada hamaal ah ad alxamdulilah ilaahay shahaadadiisan aqbal waqtaada duhur markii duhurka lahaa kabay ama lahayteed waqti diyaaraddu laa kariddi langmay haay hamaal iska oho shaqaalo iska oho malang shabaab iyo walahaas lukuleemahayn ad alxamdulilah shahuurkay meel kooba karooba korontidaas ma inka tirgalaan in muslimiinta mugdo baryaan taasna alxamdulilah ilaahay diiday na aa diidayo ma inka tirgalaan ini ornay meelas motoorkaas oo korontada ka sheegayaas ini duqeeno wali ka agdhowna ini dhulka ka daraa fadaayan alxamdulilah taasna ilaahay diiday mangnagan iyo sidii fadaayan mangnagan ilaahay manga dira
إسرائيلا يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتني حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم تسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا رأيت نصرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan dowladaha itoobiya iyo imaaraadka ayaa kulmay xilli ciraha hargeysana uu qabtay kulan deg dega haddaba qodobkaasi iyo qodobo kale waxaad kaga bogan doontaan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka marigaha islaamiga ah qodobka ugu horeeya oo aynu ku soo qaadanayno waxa uu yahay etoobiya iyo imaaraadka carabta oo kulmay xilli ciraha hargeysana uu qabtay kulan deg deg ah waa cinwaanka warbixin maanta lagu hardhay shabakadda wararka soomaali mima waxayna warbixinta ku bilaabanaysaa sidatan shir ay yeesheen dowladaha etoobiya iyo isutaga imaaraadka carabta ayaa lagu soo warramayaa in lagu gorfeeyey xaaladaha taagan iyo xiriirka u dhexeeya labada dowladood gudoomiyaha guddiga difaaca ee imaaraadka carabta ayaa kulan foolkafool ah magaalada abudubay kula qaatay safiirka etoobiya u fadhiya waddanka isutaga imaaraadka carabta siday xogtu tibaaxayso shirkan ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dib u eegis ay ku samaynayaan iskaashiga ka dhexeeya imaaraadka iyo etoobiya iyo sidii loo sii xoojin lahaa waxaa kale oo la sheegay in labadan mas-uul ayay ka wada hadleen xaaladaha ka taagan gobolka iyo dadaalada imaaraadka ugu jira sidii uu kaalin uga qaadan lahaa xoojinta maamulka adis ababa safiirka etoobiya isna dhankiisa waxa uu caddeeyey in dalkiisu ay si buuxda u garab taagan yihiin dowladda imaaraadka carabta sida laga warqabo labadan dowladood ayaa door lixaad leh ku leh colaadaha ba-an ee ka holcaya suudaan iyagoo dhanka kalena dadaal ugu jira sidii loo kala qaybin lahaa soomaaliya kulankooda oo qabsoomay isniintii shalay ayaa ku soo aadaya xili maanta oo tiraado ahayd madaxa maamulka shaardirarka somalilan oo shir deg deg ah oo aan caadi ahayn isugu yeeray gulihiisa wasiirada shirkan iyo waxa looga hadlay warbaahinta looma soo bandhigin balse wuxuu ku soo beegmayaa xili aad loo hadalhayo in ciro uu damacsan yahay in qalinka uu ku duugo heshiiskii rasmiga ahaa oo etoobiya loogu gacan gelinayo qaybo ka mid ah xeebaha waqooyi ee soomaaliya warbixintii webka somaali memo ayay tahaasi ahayd ganacsade soomaaliyeed oo dhowaan laga afduubtay magaalada nairobi oo dib loo helay waa cinwaanka warbixin lagu qoray websayteka rediyoga alfurqaan wararka ka imaanaya caasimadda dalka kenya ee nairobi ayaa ku warramaya in la helay ganacsade soomaaliyeed oo horey loo afduubtay kadib toddobaadyo la waayey halka uu jaani cirib dhigay ganacsadahan oo lagu magacaabo cabdi ceydiida cali ayaa lagu afduubtay meel u dhow isgoyska shawaari mooyo ee deegaanka kumukunji hase yeeshee waxaa la xaqiijiyey in uu dib ugu soo laabtay qoyskiisa isagoo badqaba qoyska ganacsadahan ayaa markii hore dacwad u gudbiyey maxkamadda ku taala dalkaas iyagoo ka cabanayay maqnaanshihiisa balse waxay go'aansadeen inay ka laabtaan dacwada kadib markii la helay ganacsadahan ayaa la sheegay in ay ka haysteen dad aan la aqoonsan oo wejiyada qarsaday xilli uu ku sugnaa xaafadda soomaalidu ku badan tahay ee islii inkastoo weli aan si cadda loo shaacin sababta ka dambaysa xiritaankiisa dhacdadan ayaa mar kale muujinaysa walaaca amni ee ka jiro qaybo ka mid ah magaalada nairobi kooxa xiriir dhowlo leh laamaha amniga ee kenya ayaa sidan oo kale marar badan afduubyo qarsoodiha uga geystay dalka kenya kuwaasoo haatana loo badinayo inay ka dambeeyaan dhacdadani haddaynu halkaa uga gudubno warbixintii lagu qoray riidiyowga alfurqaan markana ku dhowaad shan iyo toban qof oo dhimashay dhaawaca ku noqday shil ka dhacay kenya sida ay tilmaamayso warbixintan oo lagu daabacay webka islaamiga ee caalamada inta la xaqiijiyay ugu yaraan laba qof oo kenyaan ah ayaa dhintay halka labaiyo toban kale ay dhaawacmeen kadib shil baabuur oo ka dhacay waddo mashquul badan oo ku taala dalka kenya shilka baabuur ayaa yimid markii gaari xamuul ah uu ku dhacay gaari kale oo nooca matatuuga loo yaqaano ah oo marayay nawaaxiga kambusa oo ku teedsan jidka weyn ee u dhexeeya bomet iyo kisii sarkaal ka tirsan booliiska ismaamulka bomet oo magaciisa lagu sheegay daniel olonjida ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in baabuurka xamuulka oo ka soo baxay kablonga kuna sii socday magaalada bomet uu ka baxay waddada ka hor inta uusan ku dhicin gaariga matatuuga darawalka gaariga matatuuga ah iyo hal qof oo rakaab u ahaa ayaa lasoo wariyey inay isla goobta ku dhinteen toddoba qof oo dhaawacyo qabana waxaa loo sii qaaday goobaha caafimaadka halka afar kale oo dhaawacyo halisa qabana loola cararay cisbitaalka tenwok shilka ayaa waxa uu ka mid yahay dhacdooyinka sida joogtada ah uga dhaca dalka kenya waxaana sanadkiiba la diiwaangeliyaa dhimasho iyo dhaawacyo kubnaan qof oo shilalka ah waxaana inta badan gala gaadiidka kala duwan halka diyaaradaha ay mararka qaar shilalka qayb ka yihiin xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markana aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafureebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba
توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أخرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتني حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرحي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisii dambe ayaanu isla soo gaarnay dad caraysan oo koonfur afrikaan ah ayaa rabshado ay ka geysteen magaalo lagu magacaabo east london oo ka tirsan gobolka eastern cab waxa ay ku burburiyeen gaadiid ay leeyihiin dad ajaanib ah oo ay ku jiraan soomaali waxa ay sidoo kale biliiqaysteen hantidii ay lahaayeen soomaalida ku dhaqan magaaladaasi qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan waddanka koonfur afrika oo gaaray goobaha ay rabshaduhu ka dhaceen ayaa ka warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku sugannahay is london meesha walaalahee shalay dhibku kusoo gaaray gawaarida arkaysaan waxaa salahay dadweynaha soomaaliyeed qaarkood laguyihiin khasaaraha laga soo keeniyey ilaa hadda oo soomaalida muwaadiniinta ay soo gaareen waxaan malaynayaa ilaa iyo laba gaari marka inta badan waa soomaalida laba gaari ilaa iyo kusheerigii ilaa iyo masaajidkii waxaan ku muqdeen marka khasaaraha soo badaysa arkaysaan saarahan inta uu ka badan yahay saarkiisan gawaaridii wixii qaarkood waa labada qaaday oo skrabyaadkii wixii loo qaaday marka intaan waxaa sii dheer kujeerigii iyo soomaalida masaajidkeedii iyo wixii ugu jijibid ayagana kulley waan caadayna insha allah soo arkayna sida aad arkaysaanba gawaaridan waxaa iska lahay dhammaan dadka soo galootiga waa kuwan bannaanka wada joojoogo qaarkood muxuu ahay dukaamadii ma furno dadka dhegta wada taagan kulley hadda saa arkaysaan xaaladda way degan tahay dadka inta badan dhibka geystane waxaa la leeyahay qaarkood basasay ku yimaadeen masaajidka ilaah oo arkaysaan sida loo galay waxaan dhan waa shalay oo masaajidka xataa way soo weerareen bujeerigan waa bujeerigii soomaalida ee qaybtiisa kaleenta uu ku yaalo taxiranka b e marka sidan ayaa loo jijibiyey waxaa arkaysaan gudihiisana waxa dhex yaalo qashimayle waaye wixii dhan waa way jijibiyeen marka insha allah iska xaaladii dadkii dhagayaa u taagan guryihii holseelaradii soomaalida waa kuwa waxa xiran yihiin meeshaan waa meeshii taxiraanka gawaarida laga raacayay waxaana waa khasaarihii shalay
magaalka dhan waa baabi'iyeen wallah gaariga liibaan hataa ka اللهم اللهم لك الحمد لا اله الا انت
نال الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhagaysateen waa inaga intaa barnaamijka waxaa igala qayb galay walaalka nuur cali warsame abuushayba xarumaha alandalos ee wilaayaadka islaamiga ah ayaad si toos ah inooga dhagaysanayseen iyo baraha aan internetka ku leenahay tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخضوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين